dowladda masar ayaa soo saartay tallaabooyin hor leh oo lagu yaraynayo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban oo maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmarka ahi amar ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaahira mustafa madbuuli ayaa lagu sheegay in la mamnuucay isku imaanshaha iyo dabaaldegyada muddo laba toddobaad ah ra-iisul wasaare madbuuli ayaa sidoo kale sheegay in gebi ahaanba albaabada loo laabayo xarumaha ganacsiga sida moolasha shineemooyinka iyo maqaayadaha marka ay tahay sagaalka fiidnimo ee habeenkii muddo laba toddobaad ah qaraarka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaahira ayaa lagu sheegay in tallaabo laga qaadayo dadka jebiya amarka dowladda guddi sare oo maamula aafada cudurka safmarka ahi ee dalka masar ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin maalmaha ciidda isku imaanshaha iyo dabaaldegyada islamarkaasina salaada ciidda lagu tukanayo keliya masaajidda fasaxa u haysa salaada jumcada iyadoo ay mamnuuc tahay in caruurta la keeno masaajidda dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa madbuuli ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay samaynayso dadaalo ku aadan sidii tallaalka cudurka coronavirus loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta reer masar waxaan rajaynayaa shan milyan oo masaari ah in la siiyo tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban bisha may gudaheeda sidoo kale waxaan ku hanweynahay in la ballaariyo xarumaha laga qaato tallaalka si loogu fududeeyo dadka masaarida ayuu yidhi mustafa madbuuli ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaahira arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dalka masar ay korodhay tirada dadka uu ku dhaco cudurka safmarka ahi iyada oo maalintii uu ku dhaco in ka badan kun iyo boqol qof dhakhaatiirta caafimaadka ee masaarida ayaa horey u sheegay in dalkani uu soo galay nooca cusub ee coronavirusa ee sida dhaqsaha u faafa tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda kaahira ayaa imaanaya xili maalmo uun ay naga xigto maalmaha ciidulfitriga waxaana laga dareemayaa magaalada kaahira ee caasimada ah iyo guud ahaan dalka masar sida dadka muslimiinta ay isugu diyaarinayaan dabaaldega maalmaha ciidda xuseen saxnuuni v o a kaahira